Xilli lagu guda jiro waqti-roobaadka, guga inta badan waxaa dalka ka daaya roobab xoog leh oo durba meelaha qaar ay saameyn kala duwan ay bulshada ku yeelatay, waxaana sidoo kale meelaha qaar ay dhacday in ay dad ku dhintaan daadadka soo rogmaday dartii, taasina loo aaneynayo dadka aan qaadan digniinaha. Dowladda hoose ee degmada Garowe ayaa soo saartay digniin ay bulshada uga digtay inay ka fogaadaan khataraha biyaha xilli roobaadka, meelaha godan iyo togaggaas, si aysan dhibaato uga soo gaarin, isla markaana ay muujiyaan feejignaan dheeri ah maadaama laga cabsi qabo inay da'aan roobab xooggan. Madaxa nadaafadda degmada Garowe, Faadumo Yuusuf Gurey, ayaa bulshada uga digtay khatarta togagga biyuhu ay maraan.
dhammaan waxaa la ogeysiinayaa bulshada ku nool caasimadda degmada Garowe iyo nawaaxigeeda maadaama lagu jiro xilli roobaad waxaa la ogeysiinayaa bulshada inay ka ilaaliyaan caruurta meelaha togagga ah biyo mareenka iyadoo hadda ay soo socdaan oo la sheegayo biyo badan oo soo socda oo toga soo mari doona dadweynuhu ha ilaaliyo caruurta ha laga feejignaado caruurta dadka xanuunsan waayeelada dhammaan waa in la isu taagaa awlaadda oo hooyooyinku ciyaalka guryaha ku celiyaan oo kuwa iskuullada dhigaya macallimiintu hadday biyo soo dhacaan celiyaan oo meelaha munaasibka ah ay yidhahdaan ciyaalka ka wareega oo ay iska soo fasaxin ciyaalka waxaa la ogeysiinayaa oo degmada garowe dhammaanteed ay ogeysiinaysaa bulshada rayadka ah ee degan caasimadda degmada garowe iyo nawaaxigeeda sida tuulooyinka meelaha biyomareenka xoolodhaqatada ceelasha togaga magaalada gudaheeda in dadka ilmaha laga cesho roobabka in dadkuna ka guuro meelaha roobabkamareenka sida beeralayda dhammaan waxaa la rabaa in loo fajignaado lagana digtoonaado waxaa la yidhi khayr wax kuma yeere sharu tooghay nimcada ilaahay ina siiyey waa inaynu ka fajignaanaa oo aynu u toogahaynaa oo awlaadda laga celiyaa biyaha toga biyaha soo maraya war dadka idbska afaraha ciyaalkooda biyaha isaga dhex jirow war dadka magaalada joogow war dhammaantiin caruuraha ka celiya biyaha oo hooyooyinka shaqotagaahi ayay caruurta biyaha ka celiyeen oo guryaha ka soo ballameen oo hadday doonaan maalintaa shaqooyinka haba u gooyeene ilmo lama hele ilmaha ha laga celiyo biyaha waxaan leeyahay idbska jawle oo togaga iyo meelaha biyuhu maraan ciyaalkoodu siga dabaaranaya ku dhex jiraan caruurta todoga ka saara oo caruurta biyaha ka cesha oo ilmaha ha la ilaasho oo awlaadda ha loo fajignaado ciyaalka ha la celiyo dadka waalwaala ha la cesho waayeelka ha la cesho dadka ha laga celiyo biyaha oo ha lasu wacyigeliyo oo qoys waliba fariinta qoyskii fariintaa soo gaadho qoyskiisa kale ha gaarsiiyo qoysba qoys ha gaarsiiyo bulshada waa inay iyadu isgaarsiisaa wacyigelinta oo reerba reer kala gaarsiiyaa oo qofba qofka kala gaarsiiyaa oo dhammaan loo feejignaadaa oo biyaha laga ilaaliyaa awlaadda